wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo gabagabaysay kulan looga hadlayay qorshaha wax ka qabashada baahiyaha ka jiro magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kulankan oo socday muddo toddoba maalin ah ayaa waxaa loo qabtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada kismaayo iyo tuulooyinka hoos yimaado cabdiwaaxid maxamed dhaqane agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey kulankan waxaan soo gabagabaynay activitiyaashii ama howlihii la qabanayay mashruuca dowlad kaab qeybtiisa u n d p oo aan si fiican ooga wada shaqeynay howlwadeennada hay-adda u n d p uu hogaaminayo mudane xaaji saalax si fiican baan oga wada shaqeynay waan u mahad celinaya asaga iyo tiimka kaleba maanta waa maalinta ugu dambeysay waana maalintii qorshayaasha soo socda oo dhan lasoo gabagabaynayay khaasatan waxaan kuradahay activity-ga ama hawshii lagu soo saarayay baahiyaha degmada kismaayo oo ay ka mid yihiin tuulooyinka ku xeeran oo gaaraya soddon iyo dhowr ama afartan iyo dhowr tuulooyin aad u fara badan ah marka hawshaas mudday socotay waa inoo qabsantay waxaa xusid mudan inaan tiro howlaha aan qabanay marka koowaad oo mashruuca dowlad kaab qaybtiisa u n d p waxaan qabanay activity-ga ugu horreeyey oo ahaa i m c ama madal la iskugu keenaya hay-ada kala duwan oo dowladda ah oo maarata lagaga wada hadlayay sidii mashruucaas uu u yeelan lahaa bahwadaag kale oo kala shaqaysa si fiican buu u qabsoomay warbixintiisana waa gudbinay waxaa ku xigay sarfey ama qiimeyn lagu samaynayay waaxaha kala duwan maxaan ku rahdaa degmada oo loo diray consultanty ama qof khabiir ah oo lagu soo sameeyey qiimeyn la waraystay lala fariistay guddoomiyaha iyo markaas ugu maqnaa ku-xigeenkiisa ahna xoghayaha degmada iyo waaxaha kala duwan lala fariistay lasoo waraystay baahiyahooda la ogaaday qiimeynta ugu horreysay lagu sameeyey warbixina laga soo saaray kulankan oo qeyb ka ah mashruuca dowlad kaab ayaa door muhiima ka qaadanayo soo bandhigista baahiyaha ka jira magaalada kismaayo si wax loogu qabto